asalaamu calaykum waa amaal haybe oo kule ku soo dhowow xalqad cusub iyo xidhiidhada nolosha maanta xalqadani waa qaybtii labaad ee mawduucii wiigii hore aan kaga soo hadlay kaasoo ahaa waxa loo yaqaano self deception amaba dabeecadda laga yaabaa dadka qaar ay leeyihiin ayna ka warqabin taasoo ah inuu qofku uu naftiisa been u sheego markay noqoto qaybaha kala duwan ee nolosha waxyaabaha amaba saamaynta ugu badan ee qofka ku yeelan karto amaba marka uu qofku yahay qof naftiisa been u sheegaya waxa weeyaan qofkaas inuuna isbeddel amaba horumar uuna samayn karin dhinacay doonto nolosha ha noqoto amaba ha noqoto waxbarasho amaba ha noqoto dhinaca shaqada iyo qofka kariirkiisa amaba ha noqoto even markay noqoto xidhiidhada aynu dadka la leenahay xidhiirkaad ubadkaaga la leedahay amaba xidhiirka aad qofka lamaanahaaga la leedahay sidoo kale xidhiidhada kale ee saaxiibtinimada ah iyo dadka kale ee noloshaada ku jira amaba ha noqdaan dadkaad wada shaqaysaan amaba ha noqdaan dadka ay idinka dhexeeyaan xidhiidhada qaar kaasoo qofba qofka kale uu wax ku soo kordhinayo noloshiisa amaba uu wax ka faa'iidayo marka haddii uu qofku xidhiidhadii dadka kale uula lahaa iyo sidoo kale inta amaba noloshiisa isagu uu horumar uu gaari lahaaba ay beentaa amaba qaabkaa uu naftiisa uu wax ugu sheegayaa ay tahay wax ka hor istaagsan waxaynu taa odhan karnaa qofku awood uma yeelan karo inuu arko meelaha ay tahay inuu hormariyo taas waxaynu odhan karnaa markaa qofkaasi waa qof aan awood u lahayn amaba aan arki karin meelaha ay tahay inuu naftiisa wax ka bedelo iyo sidoo kale meelaha ay tahay xidhiidhada qaar uu dadka la leeyahay inuu isbeddel uu yimaado waayo waxaa dhici karta mararka qaar isbeddelkaa imanaya inay adiga kaa baxsan tahay taasi markaa waxay noloshiisa qofka ka yaraynaysaa amaba ay ka saaraysaa inuu isbeddel wanaagsan uu u oggolaado noloshiisa qaar inay ku soo biirto waxaynu ognahay isbeddel kaste oo noloshaada ku soo biiraya marka hore waxaa laga yaabaa inuuna noqon amaba mid aadan mid aanad u arkayn inuu positive yahay laakiin wakhti kadib aad aragtid saamaynta fiican ee noloshaada uu ku soo kordhiyay marka qofka dabeecaddan leh ee laga yaabaa aan awood u lahayn inuu arko isbeddelkaa noloshiisa ku soo biiraya culayska uu leeyahay inuu wanaag badani uu ka dambaynayo waxaa laga yaabaa in taasi marka ay noqoto mid uuna noloshiisa u ogolaan amaba isbeddelkaasi uu noqdo miduuna noloshiisa u ogolaan oo uu xaaladaha qaar amaba xidhiidhada qaar uu iskaga sii jiro isagoo markaa naftiisa been u sheegaya amaba sida runta ah aan ula hadlayn taasina marka ay ku keento qanaacad darro amaba qofkii inuuna ahayn runtii qof ku qanacsan waayo dhammaanteen qof kasta oo inaga midi shakhsiyaddiisa amaba cidda uu yahay amaba waxyaabaha noloshiisa fiicnaysiinaya waynu garanaynaa laakiin waxaa inaga hor istaagsan badanka baqasho amaba fiir badan oo jira amaba sidoo kale waxaa inaga hor istaagsan inaynu leenahay dabeecaddan ah in aynu nafaheenna been u sheegno in waxyaabaha qaar aynu ognahay in aan inoo fiicnayn aynu maskaxiyan inagu isku madadaalino amaba in badan ku celcelino inay inoo fiican tahay waayo waxaynu ka baqaynaa inaynu aragno dhinaca kale amaba waxa amaba fiirka haddaynu ka gudubno waxa inagaga iman karaa amaba dhinaca kale aynu ku arki karno amaba ku experience garayn karno sidoo kale waxaan odhan karnaa saamaynta kale ee qofka uu culayska ay ku keenayso dabeecaddani waxa weeyaan in qofkii ay caafimaadkiisii maskaxeed ay wax u yeesho qaabka ay wax u yeelaysaana ma aha inaynu leenahay xanuun baa qofka ku dhacaya oo waxaa laga yaabaa experienceska qaar amaba wakhtiyada qaar ay dadku maraan in qofka ay caafimaad darro maskaxeed ay u keento laakiin sidoo kale waxaynu ognahay nolol maalmeedkeenna in caafimaadkeenna maskaxeed holba sida uu yahay ay tahay basically nolosheenna dhan haddii laysku daro caafimaadkeenna guud siduu yahay soo haddii daily lifekaaga aanu caafimaadkaaga maskaxeed aanu fiicnayn aanad qanaacad iyo deganaanshiyo dareemayn oo warwar badan aad dareemayso waayo mar kastuu qofku naftiisa uu been uu u sheego niidskiisa iyo baahiyihiisii ayuu meesha ka saarayaa amaba uu isku dayayaa inuu ka dhigo waxaan muhiim ahayn maanta haddaad og tahay isbeddelka qaar inaad samayso inay kuu fiican tahay waxay ka dhigan tahay inay tahay baahi baahi markaa naftaadu ay leedahay oy tahay markaa inaad ka soo baxdo laakiin baahidii haddii amaba isbeddelkii aad tidhaahdo ma samaynayo oo kuma dhaqaaqayo oo naftaada u diidid waxaad tahay qof baahiyihiisii runtii ka soo qaadaya in ayna muhiim ahayn waxaynuna ognahay haddii qofka baahiyihiisa aan laga soo bixin amaba isagaha aanu ka soo bixin amaba qofka kale aanu ka soo bixin qofkaasi ma aha qof dareen ahaan ku qanacsan waxa uu haysto amaba meesha uu taagan yahay amaba ciddaa uu yahay qanaacac darradaasina markaa qofka ay ku keento inuu yahay qof mar kasta dadkii kale isbarbardhigaya qof mar kasta inta uu haysto qawadsan amaba aani ku filnayn oo markaa ku filnaashiyaha waxa uu haystaa amaba waxa uuna haysani amaba ka maqnaashiyaha waxa aanu haysani ay runtii culays badan oo maskaxeed ay ku keento marka dabeecaddani runtii waa dabeecad laga yaabo soo hoosgelaysa qaybihii kala duwanaa amaba tobigyadii kala duwanaa aynu hore uga soo hadalnay waxay soo hoosgelaysaa sidoo kale mowduucii ahaa aaminaadaha aan fayoobayn sidoo kale waxay soo hoosgelaysaa xidhiirka uu qofku uu naftiisa la leeyahay inta uuna baran inta uuna qofku ahayn qof naftiisa ka warqaba baahiyihiisa og waa mid aanad ma garanaysaaye wax badan aanad ku ogeyn waa mid ay wadaan ama waxa tahay qof ay hagayaan aaminaado badan oo aan fayoobeyn uuna garanayn inay jiraanba soo maadaama uunad wixii ka warqabin runtii culays bay qofka ku tahay amaba waxaa laga yaabaa qofku inuuna islahaynba dhinacan bay wax kaa haysta waxaa laga yaabaa qofku inuuna islahayn dabeecadahan qaar aad leedahay ayaa culayskan kugu keenaya oo waxaa laga yaabaa qofku inuu isdhaahdo wax kaa baxsan amaba awooddaada ka baxsan amaba dadka kale ah ayaa culayskan maskaxeedeed ku jirto amaba sidan aad dareemayso u sababa marka dhegaysiga amaba muhiimaddii leedahay inuu qofku isku dayo inuu naftiisa wax ka bartaa waxa weeyaan si aad awood ugu yeelatid amaba aad u garatid waa maxay waxyaabaha qaar aniga dhinacayga ka imanaya waa maxay waxyaabaha qaar aaminaadaha qaaraan anigu runtii aan maskaxiyan aan haysto amaba maskaxdayda ku brogaraamsan ee igu hagaya markaa nolosha noocana amaba nolosha sidan ah inaan ku sii jiro ee aanan qanaacadda iyo deganaashiyaha ka helahayn sidoo kale dabeecaddani culayska ay dadka ku keento amaba qofka ay ku keento waxaa ka mid a inuu qofku mar kastuu culayska amaba emotionska negatifeka ah ee culus uu dareemo inuu dabeecadaha qaar uu raadsado amaba uu sameeya ay yihiin qaar aan u fiicnayn caafimaadkiisa jidheed iyo caafimaadkiisa maskaxeedba waxaa dhici karta dadka qaar in mar kastay culayskaa dareemaan oo waxaa dhici karta in isagoo qofkaasi isbeddel amaba waxyaabaha qaar u fiican isdiidsiinaya oo naftiisa beenu sheegaya in mar kastuu culayska amaba xaaladda uu galo uu isku dayo inuu cunooyinka qaar u cuno dadka qaar baa waxay aad u xiiseeyaan markay culays dareemaan in ay cunooyinka macaan amaba sonkorta leh ay aad u badsadaan amaba ay raadsadaan inay cunaan oo waxaa laga yaabaa isku mid maaha maalmaha ayna culayska dareemayn iyo maalmaha ay culayska dareemayaan tan micnaheedu ma aha inaan leeyahay ma aha amaba sax ma aha inaad cunto cunno ku farxad gelinaysa cunnooyinkaa sonkorta leh inagoo og saameyntay inagu leedahay marka xadkeeda la dhaafiyo ayaan sidoo kale ognahay in dareen ahaan maskaxdeenna hormoonada la soo daayo qofku markuu cunnooyinka qaar uu cunayo ay tahay hormoonno bositifa oo fiican marka waxaynu odhan karnaa meesha waxaa ka baxaysa baalanskii oo qofku inuu cunooyinka qaar farxad geliya uu cuno waxaa ka muhiimsan amaba ah amaba waxyaabaha ka muhiimsan waxa weeyaan inuu garan karo xaddiga loogu talagalay inuu cuno iyo in kale goorta ay dabeecaddan amaba cunista cunooyinka noocani ay dhib u keeni karaan jidh ahaan iyo maskax ahaanba markaa dabeecaddan ah inuu mar kastuu qofku naftiisa uu been u sheego oo waxyaabaha qaar baahiyihiisa uu ka soo bixi waayo taasna markaa ay dhalinayso amaba ka keenayso inuu culays maskaxeed uu dareemo waxay ku jihaysaa qofka inuu yeesho dabeecadaha qaar aan fiicnayn oo waxaa laga yaabaa dabeecaddani inay noqoto sababta uu qofku dabeecado kale oo aan fayoobeyn uu u yeesho waxaa dhici karta sidoo kale dadka culayska amaba dabeecadaha noocaas oo kale lihi markay culayskaa dareemaan oyna awoodna markaa u lahayn in culayska ay dareemayaan ay maareeyaan waxaa laga yaabaa inuu qofku noqdo qof moobilkiisaba aan soo dhaafin waxaa laga yaabaa inuu wakhti badan badan uu qofkaasi u geliyo inuu youtube-ka amaba social mediaha abska kale inuu aad u daawado oo uu wakhti badan u geliyo taasina markaa tahay qaab uu kaga baxsanayo realitiga iyo waxyaabaha muhiimka u ah ee ay tahay in uu sameeyo marka waxaa jira in culayska waxaa laga yaabaa culays baad dareemaysay laakiin markuu dabeecadahan qaar aan fiicnayn aad sii samaysid culayskii markaa wuxuu noqonayaa inuu qofkii ku labajibaarmo amaba uu ka sii bato heerkii markii hore uu taagna halkaas markaasna ay keento in qofkaasi uu marka hore dabeecaddii uu lahaa ee culayska ku keentay marka laga yimaado uu naftiisa uu ku canaanto amaba laga yaabaa culays kaloo dheeraada oo enerjigiisa iyo tamartiisa wax u dhimaysa ay markaa maskaxiyan uu qofka ay fuusho taasina marka waxaad arkaysaa markaa daily lifekaagii qofka noloshiisu haddii sidaa tahay wuxuu yahay qofkaasi qof aan warwar badan amaba anxiety badan amaba ma garanaysaaye culays badan aan ka baxayn oo emotioniska culusi kolba qaarba qaar usii dhiibayaan amaba kolba culayskuu dareemaya culays ka badan sii waajahaya maalinka ku dhaca maalinka ku xiga culaysba markaa culayska kale uu ugu sii darsamayo taasna markaa dareen ahaan amaba maskax ahaan qofkaasi qaabka uu naftiisa uga fikirayo amaba waxyaabaha uu samaynayaa ay noqdaan runtii wax ka soo horjeeda waxyaabaha valuegiisa amaba qiyamkiisa amaba maxaa la dhahdayo shakhsiyadiisa laga yaabaa uu aaminsan yahay marka aanu qofku ahayn qof wacyigiisa amaba isku dayaya inuu naftiisa wax ka barto amaba uu naftiisa iyo caafimaadkiisa maskaxeed iyo jidheedba inuu daryeelo waxaynu waxaad ogaataa in dabeecadaha aynu leenahay ee aan fayoobayni ay yihiin kuwa inagu riixaya inaynu yeelanno dabeecado kale oo aan fayoobayn oo inoo xun oo waxa laga yaabaa culayskaynu dareemaynay baynu isleenahay ka baxsada laakiin taasi ay noqoto inaynu u baxsanno amaba aynu u dhaqaaqno dabeecado kale oo aan fayoobayn oo iyaguna markaa culayskeenii amaba culayskii uu qofku dareemayay kusii kordhinaysa sidoo kale waxaa meesha khalkhal uu ku imanaya amaba waxa meesha ka baxaysa inuu qofku awood u yeesho inuu go'aamo gaadho marka uu ku qanco go'aamada uu gaadhay waxaa kaga soo baxa waxaa laga yaabaa qofkaasi xaaladda noocaas amaba culayska markuu ku jiro garanayn siduu u maareeyo go'aamaduu gaadhaya waxaa laga yaabaa inuuna ku qancin amaba uuna ku faraxsanayn outcomeka kaga soo baxaya talabaad go'aamaduu gaadhaya ma aha go'aamo uu qofkaasi gaadhay isagoo marka hore emotionskiisa iyo mashaacirtiisii runtii aadka u kacsanayd isagoo oo maareeyey oo waxaa laga yaabaa isagoo culayska ku dhex jira inuu wuxun ku dhaqaaqo taasina hadhow outcomeka iyo maxsuulka kaga soo baxaa uu noqdo mid runtii culayskii uu dareemayey kusii siyaadisa ama mid amaba amaba maxsuul uuna runtii dib uga noqon karin waayo go'aamada qaar aynu gaadhnaa waa qaar lifetima oo waxa laga yaabaa runtii ma aha go'aamo si yaroo fudud aad dib uga noqon kartid taasina markaa qofkii uu dareemo go'aankan already waad gaadhay oo waad ku dhaqaaqday iminkana kama noqon kartid weligaa sidan bay wax ahaanayaan oo qaab noocaasa uu qofkaasi uu uga fikiro arrinka uu ku jiro marka waxaad arki kartaa in nolosheenna dhani ay isku xidhan tahay oo dhinaca mashaacirteenna markay noqoto go'aamadaynu qaadno ciddaynu nahay culayska inaga hor imanaya amaba isbedelada nolosheenna kusoo biiraya ay dhammaantood ayse saameeyaan ayna jirin waxyaabo gooniya amaba emotioniskaaguna gooni ahayn dabeecadahaaguna gooni ahayn afcaasha iyo ficiladaad samaynaysaana aynu gooni ahayn oy dhammaantood yihiin qaar isku soo noqnoqonaya iminka waxaynuu soo gudubnay qaybta ah markaa in aad adigu naftaada dib ugu noqotid inaad isku daydid naftaada inaad su'aal weydiiso taasoo kaa caawinaysa markaa inaad adigu ogaan kartid ma ahay qof dabeecadda noocana leh markaan leeyahay dadkan amaba qofka dabeecaddan lihi waa qof been naftiisa u sheegaya waxaa laga yaabaa inaanad been runa aanad naftaada u sheegin oo maanta isagoo ku hor taagan yahay bisadi aanad odhanayn waxay hortaagan jiir amaba wax kale xayawaan kale ay hortaagan laakiin aad tahay qof cudurdaar badan naftiisa iyo dadka kale u sameeya qof isbedelada aan noloshiisa u fiican ka baqanaya amaba iska hor taagan oon doonayn inuu ku dhaqaaqo qofku inuu naftiisa beenuu u sheegayo ma aha wuxuu isagu dooranayo inuu sameeyo waa dabeecadu uu bartay oo uu isku dayayo inuu hoos ugu dhigo culayska badan amaba uu ku yareeyo amaba uu kaga baxsado culayska soo waajahaya hadduu ku dhaqaaqo waxa ay tahay inuu sameeyo markaa naftaada weydii marka loo eego qaybaha kala duwan ee noloshaada ma jirtaa qayb ka mida amaba qaybo ka mida oo aad naftaada aad ka hor taagan tahay isbedelada qaaraad og tahay inay kuu fiican yihiin waayo waxaad ka baqanaysaa amaba aad isleedahay kuma fiicnaan doontid maxsuulka amaba outcomekaad doonayso kama soo bixi doono haddaad tallaabadaa qaaddo waxaas kuma fiicnid oo horeba laguguma sheegin amaba dadkuba hore waxay kuugu sheegi jireen inaanad waxaa ku fiicnayn haddaan waxaa ku dhaqaaqo amaba isbeddelkaa sameeyo noloshayda isbeddelka ku imanaya ma aha mid aan waajihi karo amaba ma garan karo culays intee leeg baa igaga imanaya amaba si kale haddaan u dhigo waxa ay tahay in aan sameeyo haddaan ku dhaqaaqo awood uma lihi aan ku xijin karo culayska igaga imanaya naftaada markaad su'aalaha noocaasa weydiisid at least waxaad arki kartaa meelaha qaar in ay jiraan aad naftaada adigu tahay qofka beenta isku sheegaya ee ka hor istaagsan inuu qof inaad tallaabada aad qaadid tani ma aha inaan ku leeyahay wax kasta ku dhaqaaq adigoon runtii planning samayn amaba aan ka fikirin qorsho samaysan dhinacyo badan ka eegin laakiin waxaa laga yaabaa mararka qaar xeerka aad balaan amaba qorsho ku samaysaba waxa kaa hortaagan amaba aad ka fikirtaba waxa kaa hortaagan beentan aad naftaada ugu sheekaynayso ee ah in aanad waxaa amaba u qalmin amaba aanad ka soo bixi karin amaba aanad awood u lahayn haddii dhowr qaybood oo noloshaada ka mid ah aad aragtid inaad adigu tahay cidda iska hor istaagsan amaba cidda isku keenaysa in waxyaabaha qaar amaba maxsuulka qaar amaba outcomeka qaar amaba nolosha qaar inuu ku noolaado taasi ma aha mid wax ka wax ka dhimaysa ciddaad tahay amaba shakhsiyadaada amaba qiimahaaga ogaanshiyaha maanta aad ogaatay waxyaabaha qaar in aanad naftaada si daacada ugu sheegin waxay kaa caawinaysaa in aad isbeddelka fiicaneed doonayso inaad samaysid inaad ku dhiirato waayo waxaa laga yaabaa markii hore ogaanshiye la'aantaa jirtay awgeed inaad waxyaabaha qaar aanad garanaynba inay jiraan inaad waxyaabaha qaar aanad ogeynba inaad cabsi amaba baqasho kaa hor ista ay kaa hor istaagayso marka waxyaabahay tahay inaynu inaad ilaahay uga xamdi naqdo sidoo kalena marka aad isweydiiso waa maxay tallaabada aan qaadi karo ee iga caawin kara in aan maxsuulka amaba isbeddelka aan doonayo inaan maanta bilaabo badanka waxyaabaha aynu doonayno inaynu isbeddel ku keenno waxaynu sugnaa xilliyada qaar culaysyo badani ay naga kala dhacaan xilliyada qaar aynu degannahay laakiin qasab maaha mar kasta inaad tallaabada qaadid mararka qaar waxaad u baahan tahay oo keliya inaad ka fikirtid dhinacyo badan aad ka eegtid sidoo kalena aad isku daydid inaad balaan samayn kartid amaba qof aad ku kalsoon tahay ood og tahay inuu ku dhegaysanayo aad la wadaagtid hadday jiraan isbeddelada qaar aad cabsi badani ka hor istaagsan tahay oo aad ka baqanayso inaad keligaa aad waajahdo amaba aanad garanayn halkay tahay inaad ka bilowdid waxaad igala soo xidhiidhi kartaa social mediahayga amaal hayba coaching kadibna waxaan kuu soo bandhigi doonaa tababarada kala duwan ee aan bixiyo waxaynan isla eegi doonaa coaching programka kugu habboon maanta xalqadeenni xidhiidhada nolosha intaasaan kusoo koobayaa waa tababaro amaal haybe oo dadaal ugu jirta siday kor ugu qaadi lahayd hab fikirkaaga dhinaca xidhiidhada si aad naftaada iyo dadka kaleba ula yeelatid xidhiidh caafimaad qaba una hogaamisid nolol qiimo leh hadday jiraan su'aalo amaba weydiimo aad jeclaan lahayd inaad ila wadaagto waxaad igala soo xidhiidhi kartaa barta facebookka iyo instagramka iyo youtubeka aan ku leeyahay amaal haybe coaching haddaad ku cusub tahay xidhiidhada nolosha bodkast oo ay tahay markii kuugu horraysay ee aad dhegaysato waxaad ka heli kartaa xalqadaha oo dhammaystiran youtube channelkayga oo ah amaal haybe coaching insha allah kulanti dambe iyo xalqadda tan xigta assalaamu calaykum